weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington soomaaliya waxaa kusii xoogeysanaya teknolojiyadda waxaana markii teknolojiyadda sii xoogeysataba sii kordhaya inay dadku adeegsado adeegsigeeda si weyn ay usii ula sii qabsadaan dhawaan waxaa magaalada muqdisho laga hirgeliyey website ama shabakad ay dadku kusoo bandhigi karaan haddii ay hayaan agab iib ah si bilaash ah waxyaabaha qofka ka heli karo waxaa ka mid ah kirada iyo iibka guryaha hoteelada alaabta guryaha taleefanada gacanta baabuurta iyo xitaa dahabka haruun macruuf ayaa hindisaha shabakadan xaashi dot com waa ninka hindisay shabakadan xaashi dot com ay u shaqayso uu ka wareystay kala sheekaystay kamaal xaashi wehliye
websitekan internetka xaashi dot com haddaa geshid waxaad leedahay kutina meel aad iska diiwaangelin kartid oo aad ka samaysan kartid username iyo password marka isdiiwaangelisid waa login aad sameynay login markaad samaysid wax walba alaab walba arabti waa gashan kartaa marka dhan uu furan yahay qof walba uu furan yahay haddaa gaari iska gadaysid oo kale waa soo gashan kartaa gaarigaaga dad badan aa arkaayo maalintii hadda saddex kun oo qof afar kun oo qof aa soo ziyaarato dad marka waxaa geshatid alaabta aa geshatid dad kala arkaayo nambarkaagay arkaayaan oo kula soo xiriirayaan waa suuq wax meel lagu kala gadan karo waa wax iskaga gadi kartid waa gartay marka waxyaabaha dadku ay ku iibsan karaan boggaaga bal alaabooyinka ugu badan kuwa ugu caansan ee lagu iibiyo websitekaga okay websiteka waxa waaye qayb qayba u kala baxaa qayb waxaa jirto oo guryaha jiro iibinta guryaha qayb waxaa jirto oo kireynta guryaha qayb waxaa jirto oo shaqooyinka oo wixii shaqooyina soo gelinaa qayb waxaa jirto oo baabuurka marka qaybta baabuurka oo kale baabuurkaaga iskaga gedi kartaa haddaa arki baabuur inaad gelisida xataa qaybta baabuurka tegi kartaa waa ka garan waa ka fiirsan kartaa qayb waxaa jirto item forsel oo wixii oo shay iida haddaa iska gedaysid mobile haddaa iska gedaysid alaab jiifa haddaa iska gedaysid sportry ayusi aad iska gedaysid halkaasaa gelinay marka qayb qayb aan u sameynay sheeda ugu fududaadaan waxbaaraysid waxgelisa waxaad ii sheegtaa marka dhibaatooyin ka iman kara oo aad ka taxadaraysaan ma jiraan tusaale ahaan markaan ka hadlayno craigslist waddankan oo kale waxaa jira dad ka ballama maxaan ku idhahda iyagoo adeegsanaya boggaas ku ballama mararka qaarkood falal dembiyeedyo ayaa sidaas ku dhacay oo dad baa naftooda ku waayey marka ma laga yaabaa in dad iska dhigaya inay wax iibinayaan dad naftooda halis ku geliyaan intay meel ku ballamiyaan iyagoo iska dhigay inay wax ka iibinayaan wallahi ilaa hadda taas ma maqal mana arag laakiin ilaahna nooma keeno waa garta marka waxaad iiga warantaa bal suuqa aad ku haminaysaan baaxadda iyo kartida aad doonaysaan inaad gaadhaan intee bay la-eg tahay wallahi kartida arabna hadda waxaa waaye soomaaliya o dhan hadda hargeysa zaaida looga isticmaalaa puntland xataa zaaida looga isticmaalaa waa soomaaliya o dhan marka xataa hadda websiteka waxaan ku daranaa imaaraadka imaaraadka xataa inaa gaarsiinaa rabnaa marka hadda alxamdulilah sofarkan oo soomaaliya xaasidadkom soo noqday successful oo marka hadda mid waxaan bilawnay kale oo imaaraadka la dhahayo mali dadcom marka isagana waxa waaye same version of websiteka kaasi waxa uu ahaa kamaal xaashi weheliye oo ah ninka hindisay shabakad wax lagu kala iibsado internetka oo la yidhaahdo xaashi dot com oo ka shaqaysa magaalada muqdisho haru macruuf ayuu u waramayey